xarunta tababarada haweenka ee wadajir women group waxay ka mid tahay xarumaha farshaxanka ee haweenka wax lagu baro xilli aan booqday xarunta oo ahayd mid mashquul ah oo haweenka la barayay xirfadaha kala duwan oo ay ka mid yihiin cillaansaarka dharkarinta xarqaanturidda shaambo samaynta karinta cunooyinka macmacaanka iyo wixii la halmaalo sidoo kale xarunta waxay leedahay shirkad soo saarta shaambada uunsiga iyo carfisooyinka laga sameeyo dhirta ee loo yaqaan heerbalka waxaana halkaasi kula kulmay guddoomiyaha xarunta wadajir women group sacdiye cabdulaahi jeyti oo aan wax ka weydiiyey siday u shaqayso xarunta ayaa waxay tidhi waxaan ku guda jirnaa howlaheena shaqo ee maalinlaha ahaa waad mahadsan tahay foosey waxyaabahaan qabano abaayo waxaa ka mid a sidai hadda indhahaaga qabanayaan sameynta shaambowga karinta dharka nashqadeynta iyo kalareynta isku jir waxaa kaloo qabanaa falkinta iyo iyo dirmaha iyo dhammaan materialska loo isticmaalo aaladaha mar walba la isticmaalo oo dhayli fuudka oo xaafad walba ee magaalada ah laga isticmaalo xaaqimaha babisyadoo kale iyo katiifadaha iyo dambiilada lagu adeegto kale waan soo saarnaa waxaan kaloo sameynaa karinta iyo sameynta macmacaanada waxaa kaloo sameynaa kareemada iyo waxyaabaha dabiiciga dalkeena aan ka sameyna qudradeenoo kalena waan sameynaa oo loo isticmaalo jirka si aan oga maarano alaabaha kiimikada ee nooga imaado dibadaha qaar ka mid ah ardayda wax ka barato xarunta oo la hadlay idaacadda waamo ayaa sheegay in xirfadaha kala duwan ee xaruntan laga barto ay barteen qaarkoodna ay ku shaqaystaan xirfadda ay ka barteen xaruntani wadajir women group maclimadeena waa u mahad celineynaa maadaama ayada waxna barta anagoo wax aan aqoonin hadeerkaan heerkeena iyo guryaasheena iyo hadda waa isku difaaci karnaa shaqo abuur hadda anaga hadda waa abuuran karnaa hadda inta lacala aan ka tagno maadaama maclimadda waxna barta way ku mahadsan tahay wadajir waman garoub waxaan ka bartaa xirfad waxbarasho dharkariin ilaa bishaana hadda aan socotaa afar noo ah maasha allah wax badan aan ka barnay faa'iido badan aan ka dheefnay ilmahayn iyo danahayn oo dhanaaba aaban aan wax ugu qabsanay dharaan kariya hadda gurigaan ku karsadahay wareerin waan gadgataa inta waan ka bartay maasha allah hadda marka ma rajeynaysaa inaad kusii shaqaysato xirfadani haa waan ku shaqaysana haddaan ku shaqaystaaba anoo weli shaqadii aan ka rawaaxinoo haaya aan xaafadda intaan daaqad baati kataan ilmaha ugu karsadaa xaafadaha laii kala qaataa maasha allah wax badan aan ka dheefnay